deeqdahan iska jaarta buugaagii qaalimaanya la deersiiyey ardayda walkubaradaas iskuullada deegaanada dabare dhagaxyaale iyo afcalaad degmada goorceer koonfur kagabeegan aana se walkabarada in boqolaal arday reer guuraha ee silanka dhiirigeliya inay sii wadaan walbarashadii maadaama qoysashayo aynahan oo danyaree iskuullada buwaagtan la deersiiya weliba horeyan dhisay dalladda horumarinta bulshada ee talasamo haddana iyo deersidii buwaagtan iyo qalimaantan iyoonan ka talgaleentii ardayda lakugarab suruma walbarashadiio ana ku mid ee madaxda dalladda horumarinta bulshada ee talasamo iyo meelasey ku hadaleen iyoona faahfaahiyeen walyaabo iyo deersiyeen deegaanadan iyo sidii onshal deersiyeen ah bar kale ayaan mahad celinaynaa talasamo keliya waxaa waaye waa dad ka soo jeeda deegaanadan oo meel walba jooga oo adinka oo kale ah ujeedka loo sameeyana ay tahay in maaragtay laga jawaabo waxyaabaha sidaan oo kale ah in horumarka deegaanka ay ka shaqeeyaan hadday ahaa laheed waxbarashada hadday ahaa laheed caafimaadka hadday ahaa laheed wacyigelinta waxaas inay ka shaqeeyaan waa dad ayaku isxilqaamay cid ku qasabtay ama maaragtay ku buushgaraysay ama lacag ku siisana aysan jirinin meel walba ay tegayaan iyo wax walba ay qabanayaan ah waxa laga samaynahu waa dakhli ama lacag ka soo xarootay dad adinka oo kale ah reer afcagaag waxay ka mid yihiin talasamo talasamada lagu sheegaa waa intanadan oo su imaatay oo magacaas ku heshiinay oo ku heshiinay inaan horumarkeenna ka wada shaqayno oo ku heshiinay inaan garabka isqabsano oo ku heshiinay inaan maaragtay jiilka annaga soo koraya mustaqbalkooda aan maaragtay ilaalino oon hormarino waxaan rabaa mar kale inaan inkula dardaarmo oon inkala hadlo cilmiga aad barateen waxaa la rabaa cilmiga aad barateen ardoy inuu wax badan inka bedelaa la rabaa sida aad u qurxoon tihiin oo dharkiinnu uu cadcad yahay oo wejiyadiinna u ifaayaan waxaa la rabaa qalbiyadiinna inuu u ifaan waxaa la rabaa inaad bulshada inteeda kale sida hadda aad u muuqatiin ee caddaankaa ee quruxda badan inaad uga dhex muuqatiin bulshada inteeda kale marka aad ku laabatiin dadka deegaanka ee waxbarashada aan haysan marka aad ku laabatiin guryihiinna marka aad ku laabatiin dhallinyarada kale ee waxbarashadan ka faa'iidaysan waxaa la rabaa inaad noqotiin shumac ka dhex muuqda oo ifaya waxaa la rabaa in la yidhaahdo qofkan muxuu sababta uga bedelayaha dadkan kale maxay tahay su-aashaas in laisweydiiyo adiga in lagu weydiiyo kabacdina la ogaado inaad waxbaratay meeshaas lagu ogaado